أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa dagaallo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose madaxa maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa ka degay magaalada talaabiib iyadoona halkaa ay ku soo dhoweeyeen madaxda sahaynada yuhuuda kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerara cadowga allah looga qabsaday gaadiid askarna looga laayay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan deegaanka xeeldoon munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhowaad boqol mucalim oo dhammaysatay dowlad tasxiixa ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan maamulka islaamiga ah degmada ceelcadde ee wilaayada gedo ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmadaasi mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada baaya ayaa hirgeliyey beer aseendo ah isagoona haysan asaasiyaadka ugu muhiimsan ee waxbeerashada
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roonayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortagay koliyo maliishaad murtadiin oo baangaraaf ah oo ka soo baxay degmada buulmareer hawadana ay ka ilaalinayeen diyaaradaha dagaalka maraykanka islamarkaana doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee hoos harsanaya harka shareecada islaamka dagaallo shan jeer lagu jabiyey murtadiinta ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka buulmareer iyo kuntwari waxaa bakhtiyada murtadiinta goobta ka daabulay diyaaradaha helikobtarka iyadoo maleeshiyaadkii dusha jabka loo saariyey dib ugu laabteen magaalada buulmareer khasaaraha hordhaca ayaa la sheegayaa dhimashadu inay marayso sideed halka gaari cabdibilaah burbur xoogan uu soo gaaray kadib markii qarax uu haleelay waxayna iyagoo gaariga jiidaya murtadiinta galeen buulmareer madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa ka degay magaalada talaabiib iyadoona halkaasi ay ku soo dhoweeyeen madaxda sahaynada yuhuuda camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya murtad cabdiraxmaan ciro madaxa maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan ayaa gelinkii hore ee maantay ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada talaabiib halkaasi oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda ay si weyn ugu soo dhoweeyeen murtad cabdiraxmaan ciro iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la sheegay in ay garoonka diyaaradaha ay kaga hortageen islamarkaana ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin sare oo maamulka sahaynada oo uu ka mid yahay madaxweynaha yahuudda khinsiirka lagu magacaabo isaaq herzog booqashadan oo warbaahinta yahuudda ay sheegtay inay tahay bog cusub oo u furmay maamulka hargeysa iyo talaabiib ayaa noqonaysa tii labaad oo murtad ciro uu ku tago halkaasi maadaama ay jirtay booqasho qarsoodi ah oo tan ka horraysay wargeyska the jerusalem bosti ayaa sheegay in qorshaha booqashadan ay ka mid tahay furitaanka safaarad kusheeg maamulka riidada somalilan ee magaalada qudus iyo kulamo lagu ballaarinayo arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada amniga ganacsiga iyo waxa ay ku sheegeen horumarinta gobolka intaasi kadib waxaa la sheegay in murtad ciro uu kulamo diblomaasiyadeed la yeelan doono madaxweyne yahuudda islamarkaana uu maantay ka qaybgeli doono waxa lagu sheegay qado qaran oo uu la qaadan doono wasiirka arrimaha dibadda ee yahuudda khinsiirka lagu magacaabo jid oon saar warbixintu waxaa kale oo ay ka shanqarisay in sidoo kale murtad ciro uu booqan doono yadfaashim oo ah xarun lagu xuso xasuuqii yahuudda ee naasigii jarmalka kaasi oo hitler uu ku hogaamiyey intii u dhexaysay sannadkii kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii ilaa iyo kun sagaal boqol afartan iyo shantii The jerusalem bosti waxaa kale oo uu ka shanqariyey in murtad ciro uu sidoo kale inta uu ku guda jiro booqashadiisa uu geed ku beeri doono beer weyn oo ku taallo magaalada qudus oo lagu magacaabo jarof of nations taas oo ay leeyihiin ururka deegaamaynta ee yuhuudda berri oo isniin ah ayuu wargeysku sheegay in murtad ciro uu sidoo kale la kulmi doono ra'iisul wasaaraha yahuudda khinsiirka lagu magacaabo benyamin netanyahu iyadoo kulankaasi ka gadaana la filayo inuu si rasmi ah xarigga oga jaro safaarad ku sheeg maamulka ridada somalilan ee magaalada qudus sida ay sheegeen ila xog ogaala murtad ciro waxa ay booqashadiisu socon doontaa ilaa iyo shan cisho isagoona muddadaasi ay u qorshaysan tahay inuu la kulmo wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yahuudda iyo sidoo kale hogaamiyaal ganacsi sidoo kale murtad ciro waxaa la sheegay inuu booqan doono kanisad oo ah xarunta baarlamaanka yahuudda iyo sidoo kale goob ay sahaynadu ku xusto weerarkii ay xamaas fulisay toddobadii oktoobar ee sannadkii labadi kun iyo labaatan iyo saddexda kaas oo yahuud fara badan dhegta dhiiga loogu daray maamulka somalilan tallaabadan uu qaaday ee safaaradda uuga furanaya qudus ayaa ka dhigan in magaaladaasi oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta ay u aqoonsadeen caasimadda maamulka sahyuuniga ah ee yahuudda waad mahadsantahay acmaar kataabeel akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerara cadowga allah looga qabsaday gaadiid askarna looga laayay oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo gaar ahaan deegaanka ceeldoon warbixinta warkan waxaa haya yaasir maxamed oo isdaarkaasi soo daawaday
saacadihii lasoo dhaafay ayuu kanaalka wararhka ee kataa'ib al akhbaariyaha baahiyey muuqaal xiise badan oo lagu soo gudbinayo weerar kabiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo siddeed iyo labaatankii dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegneyd afar iyo tobanka mey laba kun lix iyo labaatan mujaahidiinta ayaa weerar culus kala hortegay kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda hirdada soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo khalqalgelin ah ka waday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka magaalada baydhabo weerarka ayaa lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad fara badan oo murtadiin ah waxaana saraakiishii weerarka lagu dilay ugu caansanaa taliyaashii guutooyinka siddeedaad iyo sagaalaad ee kooxda hirdada soomaaliya korneel yoonis aadan xasan iyo korneel cali cadow qaybaha hore ee muuqaalka kanaalka wararhka ee kataa'ib waxaa lagu arkayaa dirirh culus iyo dagaal malxamad ah oo halkaasi ku dhex maraya xaqa iyo baadilka intaasi kadib kaamirada kanaalka kataa'ib ayaa soo bandhigaysa maleeshiyaadka murtadiinta oo isaga firxanaya fagaaraha dagaalka kana cararaya gaadiidkii ay ku soo duulaan tageen iyo libaaxyada tawxiidka oo dhulka hawdka ah ku baacsanaya firxadkooda qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa khaniimada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen oo isugu jirta gaadiidka kuwa dagaalka hub saanad ciidan iyo agabyo kale oo ay kolonyadii maleeshiyaadka kooxda hirdada soomaaliya uga carareen fagaaraha dagaalka
إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح muuqaalkan ayaa mar kale bannaanka soo dhigaya fuliynimada iyo taagdarrida maleeshiyaadka murtadiinta ee caratuurka u ah gaalada iyo sida ay mujaahidiintu allah filligii ugu gumaadayaan fagaarayaasha dagaalka يا المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسم شامخين فيه نظهر باكتساب
munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhowaad boqol mucallim oo dhammaysatay dowlad tasxiixa ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan sida saadiq muumin uu ku warramayo munaasabadan oo lagu soo xiriyey dowladda cuthmaan ibnu cafaan ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada hiiraan dowladani oo ahayd tasxiixa qur'aanka kariimka ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa loo soo gebagabeeyey siddeetan iyo saddex ruux oo isugu jira rag iyo haween mucallimiinta qur'aanka ah kuwaasi oo la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah waxaana soo qabanqaabiyey dowladani maktabka dacwada ah ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan culimada nuqubada iyo martisharaf kala duwan waxaana ardaydu ay soo bandhigeen qaar ka mid ah cilmigii ay barteen muddadii ay dowladdu u socotay إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا ومرحبا بكم بهذه الكوكبة المنيرة والوجوه الطيبة واعلموا أننا فرحون ومسرورون وغاية السرور تارة نفرح بزيارة من نحبهم ويحبوننا ونستأنسهم ويستأنسوننا وتارة نفرح بقرب عضلة كنا ننتظرها على أحر من الجنب وذلك لنأخذ قسطا من الراحة ولنأخذ نصيبنا من الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى يا أمة القرآن هذا دربكم فامضوا به نحو العلا مستبشرين وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا مضل لنا dhanka kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay sheekh axmed dheereh iyo macalin yuusuf iyagoona mucalimiinta dowladda loo soo gebagabeeyey kula dardaarmay in dadka ay uga faa'iideeyaan cilmigii ay soo barteen ee ardadii dhammaysatay dowladii lixda bi- lixda bilood ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka dhahaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama xadiidka cusmaan oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan dadka u wanaagsani waa dadkii qur-aanka bartay haddana sii baray taasi waxay ku tusinaysaa mahadcelin ardadii dhegaysatay loo mahadcelinayo iyo macallimiintii iyo dadkii ka shaqeeyey munaasabadda aan joogno qalijibinta cusmaan ibnu cafaan ee muxaafadada looguna tala galay dadkii ay soo saartay oo tiradooda siddeetan dhowrka lagu sheegay ka qaybgalkooda waxaan ugu faraxsannahay si aan qiyaas lahayn waxaan leenahay insha allahu tacaalaa mahadcelinta dadkii iga horreeyey akhyaartii culimmadii ayaan la qabaa mahadcelinta insha allahu tacaalaa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa sheegay in ay farxadda la wadaagayaan mucallimiintii loo soo gebagabeeyey dowladda socotay muddada lixda bilood ah waxaana uu kula dardaarmay in bulshada ay uga faa'iideeyaan cilmigii ay soo barteen waxaan ku faraxsannahay marka inaan maanta idinkala soo qayb qaadanno xalqada tasxiixa ah ee cuhmaan ibnu cafaan ee khitaamkeedii iyo gunteeda iyo gebagabadeeda in idinla nimaado waan ku faraxsannahay hadal intii la dhihi lahaa ragga igu horreeya ayaa dhahay in yar ayaan raba inaan dhaha ee qur'aanka iyo fadligiisa waxaa kaga filan in alla tabaaraka wa tacaala ahlulqur'aan ay yihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ehelkiisa iyo qaastiisa ay yihiin ayaa kaga filan waxaa kaga filan sharaf iyo karaamo in qur-aanka maalinta qiyaamo ee imtixaanka jiro ay kuu sha- kuu shafiicaya qur-aanka asiga oo sida daruurtii u eg oo imaanayo waa alla tabaaraka wa tacaala leeyahay kan allow waa igu dhaqmay waa i akhriyey waa ila moogtahay habeen ii maalin ilaah kan anaa kula haysta dowladan loo soo gebagabeeyey siddeetan iyo saddexda ruux ee mucalimiinta ah ayaa qayb ka ah dowraadka loogu faa'iideynayo oo bulshada qaybaheeda kala duwan sida mucalimiinta ganacsatada iyo dhammaan bulshada wilaayada hiiraan waad mahadsantahay saadiq maamulka islaamiga ah degmada elcadde ee wilaayada islaamiga gedo ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostagaa degmadaasi tafaasiisha warkan waxaa inoo hayaa casaab carafaad
dowradan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwadda ee maamulka islaamiga ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo waxaa loo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka yaaqle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada ceelcadde dowradan waxay socotay muddo saddex maalin ah waxayna bulshada ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah sidoo kalena bulshadu waxay ka faa'iidaysteen muxaadaraad taxane ah oo saddexda maalin ka socday masjid ku yaala deegaanka yaaqle kuwaasoo ka hadlayay mawaadiic kala duwan markii dowladda loo soo gebagabeeyey ayay idaacadda islaamiga andalus makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid a bulshadii dowladda loo soo xiray kuwaasoo ka warbixiyey dowladda ay qaateen dhanka kalena soo bandhigay qaybo ka mid a duruusta dowladda ay ku qaateen magacaygu waa cabdifataax cabdulaahi maxmed waaye deegaanka aanu joognana waxaa waaye walaayada ceelcadde khaasatan tuulada yaaqle ayaan joogaa dowraadkaas iyo muxaadaraadkii naloo soo jeediyey walaayada ceelcadde iyo wadaadihii la socday ay ka hayeen qaryada si aad iyo aad u xeel dheer bay noo taabatay waana wax ilaahay lagu mahadiyo oo wadaadihii iyo culummadii oo socoto oo masaajidkii muxaadaradii iyo dowraadkii ka hayso haddana dadkii uu dhegaysanhayo oo nabad iyo barwaaqo iyo nimco lagu dhegaystay iyo caafimaadna ilaahayna siiyey waxaa weeye laf dhuuxleh iyo dhagax maalin baa laisla helaa wax fara badan oo khayr ahan ka faa'iidnay waxaa weeye qalbigay dhalaalisay waxaa weeye macaash badan oo faa'iido ahoo qalbi dhalaalis leh oo qalbi sifayn leh ayaan ka faa'iidnay dowrada saddex maalin ay raggana la joogeen walaalaha ah aad iyo aad dumarka iyo raggaba aad iyo aad baa hadda dumarka ay aad u gubaabiyeen hadda labalabay gabdhihii isu barayaan cashirka haddana aad iyo aad aan ku raysanay waxaan dhihi lahaa in nagula soo wado nagula soo celceliyo ilaa qalbiga waa muraayad haddii la safeeyo uu safeysma haddee faraha laga qaadano wuu mirirayaa waxaan dhihi lahaa in nagula soo celceliyo oon nagana faaruqin nana ogaado yaan dhihi lahaa bulshada deegaanka waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan dowlaadkaas nimcaan maxamed siidow yaaqal dowra ayaa noogula qof waxtaabo badan aan ka baranay ayaa noogula qof waxyaalo badan aana ka fahanay maraatib diin salaasata wahiya alislaam waliimaan walixsaan arkaanu islaam kamsatun shahaadat an laa ilaaha ila allah wa anna maxameda rasuulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا waa qaybo ka mid a dowraad sharci ah oo maktabka dacwada maamulka islaamiga ee degmada ceelcadda uu qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada ceelcadda iyo deegaanada ku xeeran waad mahadsantahay cazaam mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayadda islaamiga baay ayaa hirgeliyey beer aseendo ah isagoona haysan asaasiyaadka ugu muhiimsan ee waxbeerashada bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi inkastoo beeraha aseedooyinkaah ay u baahan yihiin biyo aad u badan haddana macalin cali cabdulaahi oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu soo bandhigay dadaal midho dhalay oo maanta ah tusaale nool oo looga dayanayo in meel waliba oo waddanka ka mid ah wax laga soo saaran karo wuxuu beer aad u qurux badan oo soo saarta qudrad midho iyo dalagyaba uu ka hirgeliyey magaalada labaatan jirow wuxuuna sheegay in fikraddan ay ku dhalatay markii uu arkay qudaaryarida ka jirta magaaladiisa oo aad uga fog dhulbeeradyada webiyada beertan waxaa la hirgeliyey iyadoo aanan lahayn war ceel berked webina warkiiba daa wuxuuna macallinku xilliyada adag uu waraabka beertiisa u adeegsadaa tubada magaalada iyadoo qarashkana uu ka soo saaro isla beerta maadaama ay beertu si maalinla u soo saarto qudaar loo iibgeeyo magaalada iyo deegaanada ku dhowdhow si kastoo uusan u haysan buddhiga beerashada oo ah biyaha haddana wuxuu ku adkaystay fulinta go'aankiisa oo ahaa in magaalada labaatan jiro uu ka aasaaso beer aseenta ah oo laga heli karo midhaha iyo qudarda noocyadeeda kala duwan weliba i dheliyey mayleeraay isoogaha degmada labaatan jirow leeraw magaalooyinka ka dheerta jidyana qarjajaahuwa ee liima malkeelow haddii oo uu dherri deeri ilaa konton maalmood oo kale jidya ma furun lambilood oo kale jidya ma furun marka saas daraadiya ini ana mayle raayis anina hoola arday geli walna ka hela n ka hela ummadana arideeda ka faa'iidaysat anaynan ka faa'iidaysat udaarta mayba maxalka markaro labaan jaro maynka koo jartay udaarta baydhow ilaa dhulkaas jidka hirme saas daraadii ay dhaliidii inay aragdeeda wadanka kabeera yaa ilaahay yaa i waafaji isagoo u waramayay barnaamijka sahanka dhaqaalaha ayuu macalin cali cabdulaahi ka hadlay noocyada dhirta uu ku beeray beertiisa oo aasaaskeed hadda laga joogo soddon iyo shan sannadood qudaar horda maywa hatan oo gagaabta oo yaryarooda mayba wax ka bahaase ansalaata walka beere may la eraay isbahala la eraw koosto walka beere nyaanyo walka beere bocor walka beere bahalo la eraw hadda haddii la fadow may la eraay sisin walka abuure al wala edfadaas may wax gara hadda ka bahe shay alle sheeki adan baahanto baha u beertun ka bahe insha allah geedaha guud ahaan tiradooda ambaha tomon ishan taqriiban mayla ayaa ka qiyaase ambaha leemadana yaana ada saasi kadaalika inay ka badantama makyar bambeelmaha may waha lamageedu may waha intaas zaytuunka ada usuna shankeed yaa meylu canuuniga maya usuna ada usuna afargeedu may waha qudaarta ada intaas yaa karugo soomaaliya waxay haysataa dhulbeereed aad u ballaaran oo lagu qiyaaso in ka badan siddeed milyuun oo hegtar haddana inta laga faa'iidaysto ayaa ah waxaanan ka badnayn boqolkiiba labo taasi waxay keentay in boqolkiiba sagaashan wax laga quuto waddankana laga soo waarido waddamo shisheeye inkastoo waayadan dambe ay soo badanayaan dad gaar ah sida macalin cali cabdulaahi oo kale oo beero waxtar la hergeliyey haddana weli baahida beeraha waa mid taagan oo suuqeedu furan yahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xildhigan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu